madaxweynaha galmudug kadib markii uu qaranka iyo shuruucda wadanka u taalla ku xadgudbay baarlamanku wuxuu fadhiistay maanta gududka baarlamaanka fadhiistay wuxuu ahaa konton iyo shan xibnood waxaa xilka ka qaaday konton iyo labo waa dhan waa laga qaaday soomaaliya waxay u baahan tahay arintaa haddaan ku nuuxnuuxsado maamulada dowlad goboleedyadu waxay isu istaajiyeen oo soomaaliya caragu u kala jarjaray maamul goboleed walba inuu u dhaqmo sidii dowlad galmudug iyo xildhibaanada galmudugna waxaa ka go-an maamul goboleedyadu inay u hogaansamaan shuruucda iyo dastuurka oo shuruucda qofku sharcigu sareeyo wadanku dowlad buu leeyahay awoodana dowladaa iska leh maamul goboleedyaduna waa maamul goboleedyo sidaa awgeed looma dulqaadan kara in ummadda soomaaliyeed masiirkeeda inuu hal qof u tashado horkaad waan soo laaban doonaa arrinta xilka qaadista iyo waxyaabaha la xiriira dhegeystayaasha ku dhegeysna bal u sheeg maxaad qoonsateen oo arrintan soo dedejisay oo xilka looga qaaday xaaf sida aad la socoto ama sida dastuurka ku qoran qodobka koofur iyo afraad ama xeerraasaadka iyo qodobka shanaad dastuurka iyagu wuxuu leeyahay qodobada aasaasiga ah iyo dastuurka waxaa waxaa mastar u ah ama loo laaban hayaa dastuurka ee dowladda federaalka ciddii jebisa dastuurka dowladda goboleedka iyo dastuur shuruucda u degsan federaalka intaba sharciga ayaa la horkeenhayaa mudane wuxuu xilkiisa ku waayey markii uu inta tagay bisha koob iyo labaatankeedii uu ka hadlay idaacaddu koreysatay dubay uu ku dhawaaqay uu yiri mataqaanaa dowladii federaalka ahayna uu mataqaana uu ku xadgudbay dowlad goboleedyadu awood uma lahan arrimaha dibadda gaashaandhiga iyo maamulka lacagta inay lacag samaystaan lacagna ma samaysan karaan heshiisyo caalamiyana ma geli karaan ciidan gaarana ma samaysan karaan ayagu ay leeyihiin marka laga reebo ciidanka biliiska heer gobol ah marka wuxuu ku xadgudbay shuruucdii wadanka u taallay wuxuu heshiisyo la galay wadan aan mataqaanaa wadan kale sida la ogsoon yahayna imaaraat hadda etoobiya cadowgii ay ma ahayd waxaa kala wareegay imaaraad baa kala wareegay imaaraad wuxuu noqday cadowga soomaaliya dadka waxay isweydiinayaan waxaa la marayaa hogaamiyihii labaad oo xildhibaanada baarlamaanka galmudug ay sheegaan inay xilka ka qaadeen marka yay ku qanci doonaan oo masiirka iyo shacabka deegaanada galmudug lagu aamini karaa marka haddiiba xaaladu sidan ay tahay galmudug waxay bees u tahay midnimada soomaaliya laga ilaaliya midnimada soomaaliyaaan ka ilaalinaynaa waxaan helaynaa iyaga markaa baalana insha allahu soomaaliya midnimadeeda u taagan ummadana u shaqeeya asalaamu calaykum xildhibaanadan kulmay oo sheegaya inay xilka ka qaadeen hogaamiyaha galmudug ee soomaaliya qodobkay cogsadeen oo sheegaya in keligood ay kulmaan kadibna xilka qaadis ay sameeyaan waa qodob noocee ah qodobada aan lagu tixraacnay ee dastuuriga ah shacabka soomaaliyeedna halkaa yaa idinla jooga marka madaxda baarlamaanka yaa idin kala jooga xildhibaanada ka sokow guddoonkii baarlamaanka waa la xiray sidaa ma socotaba xabsiguu ku jiraa mar hadduu guddoonku xabsi jirana sharciga noo ogol yahay inaanu anagu nin iska dhex doorana shaqada inaan wadano marka khayr baan isku ognaa asalaamu calaykum kulankan yaa shir guddoominayay axmed yuusuf iyo wuxuu ahaa inaan dooranay sidaad ka arki doontaan telefishinka codka qaab noocee u qaadeen noo sheeg kaan gacan gacantaag waayahay gudoomiye ku-xigeenka oo aan goordhow la hadlay dhankiisa wuxuu beeniyey in arrintaas aysan jirin waxa uu sheegay in xildhibaano qaswadayaal ah ay kulmin karaan laakiin arrintaas ee sharci darro ku tilmaamay maxaad ku qanacaysaan gudoomiye ku-xigeenka hore baa xilka looga qaaday muddo shan bilood ayuu deegaanka ka maqnaa mise xalay buu waktigii sii dhammaaday oo xilka hore looga qaaday awoodna umana inuu ka hadlo haddana xiluu gudoomiye uu yahay ma jirto mawjada siyaasadeed ee galmudug ee xilligan ay kacsan tahay idinku waxaa taagantihiin xil baan qaadnay madaxdii kale oo aan la hadlan waxay sheegayaan in xil aan la qaadin marka sidee wax u wadaan sharciga sharcigaanu ku soconanaa sharcigaanana kala hadayo ma laga yaabo marka inaad cadaadis la kulantaan oo dib aad uga laabataan arrintan maya maya ka yaabo ma ka baqanaysaan in laidin cadaadiyo xabsi laidin dhigo arrintan si hoose loo xaliyo hayar dalku in loo shaqeeyo xabsi lagama baqo dalka in loo shaqeeyaa muhima asalaamu calaykum